wararkii maanta iyo sweden ka hor koobka adduunka hablaha ee haatan ka soconaya dalka faransiiska laacbadda reer sweden ee kosofo aslani waxay ka mid ahay taageerayaasha aaladda vaar balse haatan waa ka shakisan tahay kadib dhowr dhacdo oo muran ka dhashay aslaan ayaa dabcan tix raacaysa ciyaartii shalay ee faransiiska iyo naijeeriya oo aad uga carootay kadib markii faranse la siiyey fursad ay mar kale ku laadaan gool ay ka badbaadisay gabadha goolwalaha u ah naijeeriya oo lagu eedeeyey inay dhaqaaqday tuuryada kubaddaasi ka hor iyadoo la adeegsanayo aaladda vaar waxay ila tahay in vaarku fiican yahay waayo waa cadaalad balse hadda waxaan qabaa in laga badbadinayo waxaa iminka hoos u sii dhacaya farqiga u dhexeeya mushaharka ragga iyo dumarka celcelis ahaan ayaa meesha iminka ninku ka qaato boqol karoon waxay haweenaydu heshaa siddeetan iyo sagaal karoon taasoo sannadkii hore hoos u dhacday eber dhibic lix boqolkiiba yon ekbery waa mas-uulka tirakoobka ee machadka medlings institutet waxaa yimid isku dheelitir la xidhiira kala qaybinta xirfadaha suuqa shaqada iyadoo ay dumar iyo rag badani qabtaan shaqooyin ay awal u badnaayeen ragga ama dumarka midda kale shaqooyinka qaar ay dumarku u badan yihiin ayaa mushaarkoodu si wacan iminka u kordhay wakaaladda biyaha ee magaalada yetobore oo lagu magacaabo kritzlop oo vaten ayaa iminka soo jeedisay in afar xaafadood oo ku yaalla magaalada yetobore ay bilaabaan inay biyaha iska karkariyaan kadib markii uu calool xanuun haleelay ilaa labaatanmeeya qofood tomi ekblad waa madaxwaaxeed ka howlgala laanta biyaha ee degmada yetobore waxaannu ka hadlayaa sababta waa dad aan daar ku wada noolayn balse xaafad ku wada dhaqan islamarkaana aad u xanuunsaday midda ayaana ugu wacan tala soo jeedinta ayuu yidhi tomi ekblad oo ah madaxwaaxeed ka howlgala laanta biyaha ee degmada yotobori oo waraysi siinaya wakaaladda wararka swiden ee tt afarta xaafadood ee talada lagu siiyey inay biyaha iska karkariyaan inta aanay isticmaalin ayaa kale ah mayona kungslaaduguod sondana iyo xaafadda stigberiet waxaad boodkan ka rukuman kartaa srplay spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaan goobaha laga helo boodyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden